وكذلك xadiiثka iبن cabaasna waa la macno oo inuu khiyaar u yeelay gabadh fikrada ayaa marka isaguna tilmaamay marka waxa weeye d bakaaro keliya cilo maaha oo xadiiskaasa isagana ka hor imaada marka ciladu waa maxay waa bakaaro iyo sikar wada socda naf iyo ijmaac baana ku sugan waayo fuqahadu waxay ku ijmaacsan yihiin gabadha haddii markaa uu aabaheed meheriyo iyadoon markaa qaangaar ahayn sagiiro ah oo aan qaangaar ahayn fikradna ahoo shabad ah inay meher samayso nas iyo ijmaac baa loo haday marka cilladu waxay noqonaysaa yacni sikar iyo bakaaro wada socda yaraansho aynay qaangaar ahayn iyo inay shabad tahay labadaasoo isku laran ayay markaa noqotay marka sabr iyo taqsiim baa lagu helay ciladii oo lagu soo saaray awsaaftii kaleo dhan waxay noqonaysaa in la qubo oo aynay noqon wasfi cillo cillo noqonaya oo xukum lagu xiro
qur'aankana meelo badan baa markaysagaa sabri iyo taqsiim lagu sameeyaa masaa'isha am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun suurat lancaam saasi leeg waxaa ku soo aroortay yani waxa weeye adakarayni xarama am ilunsayayni ama ishtamalat calayhi arxaamu lunsayayn nabi'uuni bicilmin yani anwaacdaa kala xaaraantilmeeye waa kii waa la qaybiyey dabeedna markaa saas wakadalik markaysagaa fi suurati yani markaa fi suurati tuur lafteeda waa ku soo aroortay wakadalika fi suurati maryam yani sabriya taqsiimka waa ku soo arooray waxaa kaloo xusid mudan kitaabka la yidhahdo adwaau lbayaanka suuradda markuu sharxayo afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala lauutayanna maala wawalada aطalaca algayba am ittakhada cinda araxmaani cahda baxsi aad u dheero sabriya taqsiimka ku saabsan oo qayim ah buu halkaa kaga warramaya qasas taariikhiyo macruufana waa keenayaa oo markaysaga waxa maqaamka ku soo arooray oo fitnatu khalqi alqur'aan markii ay soo baxday wixii ay ku gurtay waxay ahayd yacni markaa sabri iyo taqsiim yani uu sameeyey nin adrami la yidhahda oo dadkii loo keenay in la imtixaanoho markaysa waxa markaa yani lagu soo xidhay buu ka mid ahaa ee lagu dhibaateynay markaasuu yidhi arrinkana markaysagaa nagu kelifaysaa nagu imtixaanaysaa ma wuxuu rasuulku ogaaba ma wuxuu abubakar ogaaba ma wuxuu cumar ogaaba ma wuxuu cuثmaan ogaaba ma wuxuu cali ogaaba mise waa intaasi waa waxaynay ogeyn axmed ibn abi duaadi ninkii waxa weeye qaadigii muctaziliga ahbaa markaysaga meesha yani la murmayo imtixaanaya markaasuu yihi waa waxaynay ogeyn markaasuu yihi markaa yani hoog baa ku sugnaaday ma wax diinta ahoo markaysagaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar iyo cumar iyo cuثmaan aynay ogeyn iyo cali ayaad adigu ogaatay markaas waa su-aasha igu soo celi markaasuu yihi haddaan kugu soo celinayaae intaasi ma waxaynay ogeyn ba waxaanaad haddana weydiinaysa yaad leedahay qur-aanku makhluuq sow maaha ya yani ma waxay ogaayeen ba mise waxaynay ogeyn markaasu hadda waxaan leeyay waa waxay ogaayeen marka wuxuu yidhi waa waxay ogaayeen baana dareen wuxuu yidhi markaa ma ma waxay dadka ugu yeedheen ba mise waxay iskaga aamuseen ma odhan karo waxay dadka ugu yeedheen waxa la odhanaya axaadiista keen wuxuu yihi waa waxay iskaga aamuseen markaysa waxan markaa uguma yeedhin dadka laakiin way ogaayeen waana ictiqaadsanayo markaasuu afalaa wasicaka maa wasicahu oo wixii iyaga ku filaaday maxay kugu filaan waaye iyaguba hadday ka aamuseen addi maxaad ugu aamusuyin shiq yani marka waxa weeye mas'aladii yani waxaa ku dhacay yani markaa inqiaac baa ku dhacay oo bimacnaa wuxuu ku jawaabo waa waayo arrinka noocaasna ahlucilmiga ahlulcilmi badan baa soo naqliyay marka adigu calaa kulli xaal sabri iyo taqsiimka ayuu masaladaasi ku saabsan tahay sabriga waxaa la yidhaha shayga qotadiisa in la eego la jarrabo ayaa la yidhahdaa sabartu ljarxa yacni markaa nabarku intuu qodan yahay baan eega oo irbada iyo waxyaalaha markaysa waxan markaa lagu eego nabarada yacni markaa la geliyo ayaa sabriga la yidhahdaa yacni marka oo intuu hoos jiro la hubsanayo wasabru sabriga iyo wataqsiimu taqsiimtu qismu raabicu waa qayb afraadoo masaaligta cillada ka mida huwa sabrigu an yaxsula waa inuu koobo oo ururiyo markaa alawsaafa awsaafta fiihi gudihiisa markaa ku sugan xukumkaas jaamicu mid markaa jamciya wa yubdila uu buriyo alladii kii laa yasluxu lahaa aan u suubamay cillanimo famaa baqii wixii hadha tacyiinuhu muttadixu cayimaadda uu cayinmayaa waa mid cadwey muctaridu alxasri fii dafcihi yarid ba xadfu suma bacda baxsii lam aji aw infiqaadu maa siwaaha alaslu walaysa fi lxasri lidannin xadlu waxa uu yihi muctaridu alxasri xasriga ka markaa ictiraadaya fii dafcihi yarid yacni markaa dafciga uu daafacayo aawadeed yaridu markaysagaa waxa ku filan bimacnaa waxa soo arooraya yacni uu odhanaya bimacnaa ee ku filan baxadtu waan markaa yacni baxsiyo waa baadhbaadhay suma bacda baxsii lam ajid dabeedna baxsigayga dabadeed ma helin yacni intaa waxaan ahay aw infiqaadu maa siwaaha alaslu ama marka waxa weeye inuu marka uu yidhaahdo infiqaadu maa siwaaha intaa wixii ka soo hadhay waayitaanka la waaya alaslu yani asalkii weeyi alaslu waa inan intaa waxaan hayn ay jirin walaysa fi lxasri xasriga gudihiisa ma ahaan xadlun mancin markaa la mancinayo lidannin markaa yani male markaa la mancinayo oo waxa weeye wuxuu noqon karaa markaysagaa sida wax loo xasriyey mid maqtuuca iyo mid madnuuna labadaba waa noqon karaa wa huwa markaa yani markaa maslagan sabriga la yidhahda qaciyun mid qaci loo nisbeeye weeye idaa maa numiya waa haddii la nisbeeyo lilqaci loo nisbeeyo wa danni dannigu yani markaa wuciya waa markaa la ogaaday siwaahu xaaluu yahay markaysagaa kaas waxaan ahayn ayaa lagu ogaado lagu xafiday xujiyatu danniyi fi ra'yu laksari xujiyatu danniyi ka danniga loo nisbeeyey xujanimadiisu ra'yul aksari culammada badankooda ra'yigooda weeye fii xaqi naadirin wa filmunaadiri ka markaysagaa naadirkaa xaqiisa iyo wa filmunaadiri ka markaysaga waxaan markaa la munaadaroonayo ee muctaridka ah xaqiisa labadaba markaysa waxaan markaa yacni dannigu markaa wuu deliishanayaa oo markaa ma aha oo keliya in markaa ka qaciga oo keliya la deliishanayo in yubdi waصfan zaa'idan muctaridu wafaa bihi duna albayaani algaradu waxa uu inoo tilmaamayaa yacni haddii kii markaa waxa weeye wax deliishaday ee markaa sabriga iyo taqsiimka sameeyey yacni markaa la ictiraado oo xasrigiisa markaysaga lagu ictiraado waxa markaysa waxaan markaa uu yacni isaga ku filan oo hadalka markaa ka daafacaysa lagu soo aroorinayo inuu yidhaahdo niyo waan baxsiyey anigu iyo awsaafaan intaa ahayn ma helin amaba uu yidhaahdo yacni awsaaftaasi cilanimay markaa yacni inuu waxaa la cilanimo laga heli karaa ama loo malayn karaa waa awsaaftaas aan sheegay asalkuna waxa weeye inaan waxaan intaa ahayn ayna jirin sidaasaa asalku yahay ciddii markaa sidaa wax khilaafsan sheegaysa ha caddayso yacni sidaas inuu markaa uu yidhaahdo yacni waxa weeye ayaa markaa ku filan markaa daaficitaanka markaa yani ictiraadka xasriga lagu soo arooriyey uu markaa daafacayo waxaa ku filan labadaas shay mid ahaan inuu ku jawaabo yani ictiraad baa lagu soo arooriyey ictiraadkii buu doonaya inuu daafaco mustadilu uu daaficuu daafacayo labada arrin mid ahaan baa ku filan ama markaysagaa soo aroorayso imaanaysa marka jumlada sida shaarixuba tilmaamayo jumlada markaa baxastu uma bacda baxsii lam ajid waa faacilkii markaysaga waxaan markaa yaridu faacilkeedii buu markaa noqonaya calaa sabiili xikaaya ayay markaysagaa faacil jumladaas markaysagaa ku tahay wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa markaa sabriga iyo taqsiimku inuu laba nooc u qaybsamo nooc qaci iyo nooc danniya nooc kastaba inuu uqaybsamo culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen ka qaciga oo keliya ayaa markaysa waxaan la deliishanaya ka dannigaa lama deliishanayo nooca qaciga iyo nooca dannigaa waxaa lagu kala farqiyaa nooca qacigu hadduu markaysa waxaan markaa nafyi iyo isbaat hadduu kala dhex yaallo haddii markaa kala dhex yaallo nafyi iyo isbaat waxa uu noqonayaa markaysagaa qaci bacdi culamada ka mida qaciga saasay u fasireen oo aad bay daa'iradiisa u ciriiriyeen bacdi kalena way ka siyaro waasiciyeen oo waxay yidhaahdeen maya marka awsaafta un xasrigooda la qadcinayo la odhanayo waxa maqtuuc ah inaan waxa intaa waxaan ahayn ayna jirin yani marka ayaa maqtuucah burinta markaysagaa kuwa la buriyeyna markaysagaa ay tahay mid iyaduna maqtuuc ah shardi saddexaadna markaa lagu daro ah markaysagaa xukumku inaanu tacabudi ahayna oo mucallal yahayna maqtuuc ay tahay saddexdaa arrin hadday qaci noqdaan saddexdaa arrin hadday qaci noqdaan awsaafta sida markaa loo koobay in wasfi hadhan oo maqani aanu jirin hadday maqtuuc tahay oo mid la goynayo yaqiin ay tahay awsaafta la burinayo ibdaalka la burinayaana haddii markaa qaci ay tahay oo iyadana daliil markaa cad loo hayo ama markaysagaa layskuba waafaqo inuu xukumku mucallal yaho tacabudi aanu ahayna iyaduna markaysagaa ay maqtuucta oo laysla ogol yahay saddexdaa arrin hadday markaa maqtuuc noqdaan sabrigu wuxuu noqonayaa markaysagaa mid qaciya buu noqonayaa oo qaci loo nisbeyey haddii markaa intaa mid ahaan la waayo wuxuu noqonayaa danni buu markaa noqonaya ama bacdigeed la waayo ama kulligeed la waayo danni buu noqonaya talow ka dannigii xujo ma yahay mise ma aha jawaabtu haa ka dannigii waa xujo ra'yiga agsarka ama culammaduna waa qabaan inay markaysagaa xujo tahay bacdi baa waxay yidhahdeen xaqa naadirko ka mustadiligaabay xujo u tahay munaadirkao muctaridkaa yacni xujo uma aha laakiin waxa weeye sida markaa culammada agsarkoodu qabaan jamaahiirtu waa in labadaba xujo ay u tahay muctaridu lxasri xasriga ka ictiraadaya fii dafcihi nadmiga darteed waxaa markaa la tilmaamay yani fiida markaysagaa in la qasrinayo oo markaysagaa daruuratu shicri loo qasrinayo wadaad markaysaga waxaan markaa nadmiga beri duubay yani markaa nadmiga oo mujarad ah alfaadda akhrintooda oo markiisa waxaan markaa waxa uu ka soo naqlinayay sheekh markaa ka mida shanaaqidada inuu yidhi yacni fii dafcihi haddii nusakha marka isagaa kitaabka kala duwan oo dhan aanan ku arki lahayn sidaas waxaan odhan lahaa lidafcihi si daruurada shicirka loo badbaadiyo loogana marka isagaa baxo shiidan la gaabinayo oo iminka waxaa loo akrinayaa bay yidhahdeen muctaridu alxasri fii dafcihi yadi oo fiida lama jiidayo yaadaas markaisaga waaya nadmiga fasaadinaysaa bay yidhahdeen marka lidafcihi baan odhan lahaa buu yidhi haddii markaisagaa nusakhi oo dhan aanan sidaa ku arki lahayn waxaan odhan lahaa lidafcihi baan markaa odhan lahaa bui muctaridu alxasri xasriga markaysaga waxaan markaa muctarid ka ictiraadaya ee burinaya fii dafcihi ay lidafcihi dafcinta uu dafcinayo darteed mustadillu yaridu waa soo arooraa baxasu uma bacda baxsii lam ajid baa soo aroora aw infiqaadu maa siwaha alaslu baa soo arooray fii dafcihi ay lidafcihi daaficitaanka uu daafacayo ictiraadka muctaridka uu soo arooraa walaysa fi lxasri xasriga gudihiisa ma ahaanin lidannin xadlu mancinna la mancinayo danniga ee danni buu noqon karaa wa huwa markaysagaa maslaga sabriga la yidhahdaa qaciyun mid qaci loo nisbeeyey weeye idaa maa numiya haddii la nisbeeyo yacni lilqaci qaci loo nisbeeyo wa danni dannigu siwaahu uciya xaalu markaa yacni siwaahu kaas wixii aan ahaynee ka soo hadhoo dhan xaaluu yahay uciya waa la gartay oo waa la xafiday xujiyatu danniyi danniga markaysagaa xujanimadiisu ka danniga ah ra'yul aksari culammada badankoodu siday qabaan weeye fii xaqi naadirin ka naadirkaee mustadilligaa markaysagaa nisbadiisa xuju u yahay wa filmunaadiri iyo ka markaysagaa munaadirkaee markaa muctaridka ah labadaba markaysaga yacni xuju u yahay in yubdi wasfan zaa'idan muctaridu wafaa bihi duuna albayaani algaradu in yubdi hadduu muujiyo wasfan zaa'idan wasfi ziyaadaha hadduu muujiyo muctaridun mid wax ictiraadaya hadduu wasfi ziyaada a muujiyo oo uu yidhahdo war waxaan hayaa wasfi intaas sheegtay aan ahayn oo marka ku sugan meeshaasoo cillo u suubano wafaa bihi waa ku filan yahay yacni marka algaradu ujeeddadii looga dan lahaa markaysaga waxaan markaa waa ku filan tahay duuna albayaani markaysaga caddayn la-aante oo waxa weeye ictiraadkiisi wuxuu noqonayaa ictiraad saa'iq ah yacni markaysaga tacliilkii wax lagu cilaynayeyna waa ka buraysaa bes hadduu wasfi kale sheego kii muctaridka ah uu yidhaha wasfi kale oo ziyaadaan hayaa oo intaas sheegtay ka baxsan markaa wasfigaagu xaasir ma aha dee rukni uu markaa yacni sabriya taqsiimku ka koobnaayo in awsaafta la xasriyaa meeshii ka baxay mar haddii taasi meeshii ka baxdayna waxa weeye ictiraadkiisii wuxuu noqonayaa mid saa'iq ah walow yaanu odhanba waxaan caddaynayaa wasfigaasi inuu cillo u suubamo oo yaanu caddaynba duunal bayaani siduu uga jeedaa waa sidaas oo laguma kalifayo la odhan maayo ilaa aad caddayso wasfigaas inuu cillo u suubamo ictiraadkaagaas markaa saa'iq noqon maayo o igama burinayo xasriga la odhan maayo ee waxa ku filan inuu wasfi kale keeno walow yaanu muujinba inuu cillanimo u suubameen in yubdi hadduu muujiyo muctaridun mid wax ictiraadaya wasfan zaa'idan wasfi ziyaado ka ah awsaaftii markaa mustadillugu u sheegay wafaa bihi waa ku filan yahay algaradu ujeeddadiisi waa ku filan tahay oo inaan xasrigii markaa meesha aanu dhammaystirnayn ayaa ujeeddadiisu ahayd intaa waa ugu filan tahay duunaalbayaani caddayn la caddaynayo la'aanteed in waxa weeye wasfigani cillo inuu u suubamo taa iyadaan lagu kellifin baa markaa yacni saa'iquu noqonaya ictiraadkiisu wa qadcu dii sabri sabriga kii u saaxiibka ahaa qadcinta yacni markaa uu markaa qadci ku dhacayo bimacnaa uu burayo istidlaalkiisii inqitaaci oo kale waa tii laga keeno ibdaalka ah butlaanka ah wa qadcu dii sabri yacni xujadiisu go'itaanka ay go'ayso kii sabriga u saaxiibkaa idan wakhtigaaba munxatimu mid waajiba weeye walamru arrinku markaysaga waxaan markaa fii ibtaalihi munbahimu munbahimun waxa uu ku qarsoon yahay fii ibtaalihi markaysagaa burinta uu burinayo ayuu markaa ku qarsoon yahay mustadillugu wasfigaa uu burinayo u odhanayo kaasi in cillo looba keeno ma aha marka horeba abtil markaa buri buu ihi limaa dabtan yuraa wayabtulu hayra munaasibin lahu lmunkhasiru abtil markaysagaa buri buu ku yidhi limaa dartan yuraa ay limaa yuraa darda wixii markaa dardi lagu ogsoon yahay markaa buri buu ku yidhi wayabtulu markaysaga waa burayaa almunkhasilu kii markaysa waxaan markaa xadfoomay waa markaysagaa burayaa hayra munaasibin lahu xaaluu yahay markaysagaa midaan markaa munaasib markaa u ahay kadaaka bililqa wain qad naasaba wa bitacadi wasfihi aladii ijtaba kadaaka bililqa sidaasoo kale u ahaaday markaysagaa bililqaa'i ay marka waxa weeye wayabtulu bililqaa'i wuxuu kaloo ku burayaa ilqaa markaa wasfigii la ilqeeyo kadaaka madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid yahay wain qad naasaba munaasababa markaysaga ha ku jirto maslaxa ku jirto xukunka in lagu xidhabe wa bitacadii wasfihi aladii ijtaba iyo waxa weeye markaa gudubka wasfigii markaa waxa weeye uu doortay ee uu gudbayo oo marka waxa weeye uu meel kale u gudbayo wasfigan kalena uu qaasir yahay ka mutacadigaabaa markaa la hormarinaya ka markaa isagaa qaasiradaana waa laga tegaya wuxuu inoo tilmaamayaa ee wasfigaa ziyaadadaa marka la keeno walow inuu cillo u suubamayaan laba caddayne inuu kii markaa xasriga u saaxiibka ee sabriga iyo taqsiimka sameeyey xujadiisu inay buraysaa waa mid munxakim oo waa go-anta a waa qaci waajib weeye laakiin arrinka marka waxa weeye wuxuu ku qarsoon yahay inuu buritaankaasi sii soconayo iyo inuu marka waxa weeye ishkaal yaruu markiiba baxay inuu noqdo wuxuu ku qarsoon yahay oo ku xidhan yahay burinta uu markaa mustadillugu buriyo wasfigaas wasfigaa hadduu buriyona waa uu sugnaanayaa marka isaga ictiraadkiisaasi yani marka ibdaalka uu buriyey markaa sabrigiisii haddii aanu markaysa markiiba uu buriyona waxa weeye wuxuu noqonaya markaysaga inaanu sugnaana markiiba meesha ka baxo saasuu noqonaya oo kal cadami uu iska noqdo haddaba dariiqyada markaysaga awsaafta yani markaa lagu buriyaa maxay yihiin oo lagu tilmaamaa in awsaaftaasi cillo aynay ahayn duruqda lagu ibdaalinayo in la ibdaalinayo awsaafta waa laynoo sheegay laakiin aan cillada u suubamin laakiin sidee lagu garanaya oo lagu ibdaalinaya afar siyood buu sheegay afartaas siyood waxay tahay wasfigu inuu dardi yahayo bimacnaa waxa weeye xukum in lagu xidhaaba aynay suuragal ahayn ama fii jamiici alabwaab in lagu xidhaayo inay suuragal ahaan ama walow baabkan la joogo in lagu xidhaa inaynay suuragal ahayn xukum sharci oo dardiyun waa maxay yacni wasfigaa in xukum lagu xidhaa maba suuragal aha waa kalqisari waduul waa sida dheerarka iyo gaabnida xukun sharciga weligaa soo heli maysidoo la odhanayo kaas waxaa sidaa loo yidhi likownihi tawiila yacni inuu dheer yahay darteed ama la yidhahdo markaysagaa kaa waxaa sidaa loo yidhi likownihi qasiira qolada shaaficiyada tolo markay xoogaa ku mubaalaqoodeen xagga kafaa'ada iyo yacni dherarka iyo gaabnida sheekhan soo geliyo sheekh cismaan gacmo dheerdheeran iyo waxbaad sheegi jirtay waqtiyada qaaree calaa kulli xaal mas'alada noocaasee ku saabsan waxa weeye yacni dherarka iyo gaabnida iyo axkaam sharci iyadoo lagu xidhayo la heli maayo abwaabtoo dhan buu dardi ku yahay waa wasfi matruud oo la ridayo waxaa jira markaa waxa weeye awsaaf noqota fii bacdi alabwaab marka la joogo in marka waxa weeye yacni dardi ku ah oo xukun sharciga in lagu xidhaa inay suuroobi karin abwaabta qaarna marka ay dhacdo unuusada iyo dukuuradaa ka mid ah abwaabta cidqigiiyo marka halkaa la joogo waxa weye waa dardi iyo markaa xuduudda iyo azaniyatu wazani fajlidu kula waaid kula waaxidin minhuma miata jalda marka waxa weye baab lxuduud iyo baabu markaysaaan marka waxa weeye yani marka ictaaq waxa weeye marka waa dardi oo farqi maka laha laakiin oo waxa weye wasf muctabara maaha laakiin marka la joogo miraaska iyo shahaadada iyo wasfi dardiya maaha wasf munaasiba axkaam sharciga ku xidhnaata taasi waa taa mid labaad waa ku buraayo wasfigii inuu markaysa waxa markaa xadfoomo isagaan markaa munaasaba markaa aynay ku sugnayn yacni markaa wasfigii inuu markaa noqdo mid yacni xadfoomaya yacni xaalaan munaasaba ku sugnayn yacni ana min turuqi alibtaali aydan bacda hubuuti xasli awsaafi cadamu duhuuri munaasabati alwasfi almunkhazil wasfigaas markaysa waxaan markaa xadfoomaya bimacnaa meesha ka baxaya waa ka burayaa loo jeedaaye inaan munaasaba ku sugnaynna waa lagu gartaa munaasaba inayna ku sugnayn waxay ka mid tahay baabkan sabri iyo taqsiim marka la joogo munaasabadii waxa weeye waa muctabar waa in markaa wasfigaasi munaasib inuu yahay marka waxa weeye almunkhazil waxaa laga tilmaamaya wasfiga buri doonaa looga jeeda wasfiga buri doona waxa marka waxa weeye lagu gartaa oo waxyaalaha uu ku sugnaanaya ka mida buritaankiisu inuu waxa weeye munaasabo inuu waayo ayaa ka mid ah oo maslaxa aynay ku jirin xukm in lagu xidho sidaasoo kale waxaa ka mida markaysaga waxyaalaha markaa yani lagu yani uu ku sugnaado yani markaa ibdaalku inuu wasfigan marka waxa weeye aad keentay mutacadi aanu ahayna qaasir uu yahay wasfi mutacadiyana aan meesha wax ku cileeyey mar haddii cilladu qaasira inay noqoto iyo inay mutacadiye noqoto labadaasi ay iscaaridaanna inay mutacadiye noqotaa laga hormarinaya inay qaasira noqoto waa iyada ayaa ka nafci badan shayga kale afraad waxay tahay waa inuu markaa wasfigu uu yahay markaisaga wasfi mulqan oo markaisagaa la tuuray yani markaa wasfi mulqan ah oo la tuuray waa inuu yahay ilqaagaasna waxa markaa walow munaasaba ha ku jirto ilqaagaasna wuxuu ku taxaquqayaa oo ku sugnaanayaa in waxa weeye la helay suuro xukunku sugan yahay yacni wasfigaad sheegaysaana maqan yahay war wasfigaa aad sheegtay munaasababa hadday doonta ha ku jirtee waa wasfi mulqan oo sharcigu ilqeeyey oo lama ictibaarin oo inuu mulqan yahay maxaa u daliila waxaa u daliila inuu mulqan yahay waxaan hayaa xukunkaas oo jooga oo wasfigaas markaysagaa maqan yahay marka inuu mulqan yahay oo la ilqeeyey wasfigaasay ku tusinaysaa afartaa dariiq baa mid walba lagu buriyaa abtil buu ku yidhi buri yani markaa limaa limaa dartan yuraa limaa ay liladii ki yuraa lagu og yahay dartan darti lagu og yahay wayabtulu waa burayaa buu yidhi almunkhasilu ka markaa xadfoomaya bimacnaa wasfiga buraya weeyaane markaysagaa meesha ka bixi doone hayra munaasibin yani markaa markii horena aanu sheegin markaa kan yani wax markaa yani xasrinay hayra munaasibin xaaluu yahay mid aan munaasib ahayn lahu xukumka aan munaasib u ahayn sidaasna waa ku buraayo munaasabo in laga waayona waa ku buraa kadaka bililqaa wayabtulu bililqaa'i buu ku buraa markaysagaa tuuris la tuuro waa sida waxa weeye xukumkii oo sugan in la helo oo wasfigii meesha ka maqan yahay kadaaka madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid yahay wain qad naasaba munaasabahaba ku sugnaato xukumka in lagu xidho maslaxaba ku jirte wa bitacadi wasfihi aladii ijtaba yani waxa weeye wuxuu kaloo markaysa waxan markaa yani ku buraa bitacadii wasfihi wasfigiisu inuu gudbayo mustadilaga alladii kaasoo ijtabaa markaa doortay wasfiga yani wasfiga uu doortay inuu isagu mutacadi yahay oo gudbayo suwar kale u gudbayo aanu qaasir ahayn kanaad keentayna inuu qaasir yahay kaana waa ku buraa والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر ثم المناسبة انتهت بالمناسبة يو الإخالة إخالة من المسالك بكمد هذا بلا استحالة يعني مركا ديد مال أنتيد بمعنى مستحيل لمال أنتيد ثم بتخريج المناط يشتهر ثم تخريجها انت دبيد مركا تخريج كذا تخريج المناسبة يشتهر وحكو عن بحا بتخريج المناطب وكو عن بحا وبعضهم بعض علماء كمدنا لا يعتبر متيح قلنا تخريج المناطق وحل يرهذب وهو تخريج المناطق أن يعين وإن عيم المجتهد مجتهدك لعلة أي العلة علة إن عيم ويان لم كويس كالزيادة وحق لي مفعول كبه لا أملك شيء بذكر ما kii in lagu cayimo sayaridu soo aroorayo min atanaasubi yacni tanaasub ahaaday xukumka iyo cilladu inay isu munaasib yihiin ahaaday waa isu qalmaan alladii kaasoo tanaasubka ahoo itadaxa macahu maciisa uu caddaaday taqaarunun lamaanaan xukumkii cilladu ay isku lamaan yihiin iyo walamnu yacni nabadgelya ay caddaatay mimaa ay min aladii kii uu ka nabadgalaa qad qadaxa markaa cillada waxyeelaya ee markaa qawaadix ah wuxuu halkan aynu ku soo jiray masaalikulcilla ayaynu ku soo jiray masaaligtii cillada qaar ka mida waa soo maray maslakulmunaasaba maslaga la yidhaahdo ayuu haddana markaa inooga warramaya almunaasaba waa la yidhaahdaa alikhaalana waa la yidhaahdaa yacni waana isku muraad baa looga jeeda ikhaala waxa weye waa tii danniga ahayd oo marka waxa weeye ikhaalu waan u malaynayaa tii markaa ahayd weeye khaala fulaanun kada saasuu maleeyey ikhaalu waan u malaynayaa kada marka waxa weeye waa ti ahayd malaha marka wasfiga cillanimo loo malaynayaa sidaas iyadaa baa looga jeeda marka munaasabo iyo ikhaala isku macnaa loo wadaayo masaaligtay ka mid ahaadeen takhriijka lasoo bixinayo cillada yacni munaasabadaa lasoo saarayana ama takhriiju lmanaad waxaa loo yaqaanaa yacni ama takhriiju lmunaasaba takhriiju lmanaad baa loo yaqaanaa oo ku caan yahay bacdi culammada ka midi waa diidan yihiin oo waxa weeye ma ogola waa qolyaha aan qiyaaska ogolayn buu u jeedaa daahiriyadii ciddii la halmaasha ayuu tilmaamaya takhriijulmanaadkiibuu haddaba tacriifiyay oo waxa uu yidhi waa in marka waxa weeye mujtahidku uu cayimo ama takhriijulmunaasaba takhriijulmunaasaba waxa la yidhaahdaa takhriijulmanaadna waa laga cabiraa waxa markaa la yidhaahdaa inuu mujtahidku cayimo cillada saddex shay inuu ku cayimo weeye saddexda shay uu ku cayimayaa waxa weeye munaasaba inay ka dhaxayso xukumka iyo cillada koow mar labaadka inuu ku cayimo in waxa weeye xukunkii cillada mucayanadii inay isku lamaan yihiin oo markaa la helo iyaga oo isku lamaan laba mid saddexaad waa inuu ku cayimo qawaadix inay cilladu ka nabad gasho oo ay ka aamin qabto taasna waa inuu ku cayimo saddexdaa umurood markay isku raacaan ayaa waxaa la odhanayaa waa takhriijulmanaad ama waa takhriijulmunaasaba ayaa la odhanayaa waalamnu waxay ku cadfantahay taqaarunkay ku cadfantahay nusakhu sida idiin qorayaano waalamni ah waxa weeye waa khata matbaciya adigu waa dhici kartaa in la yidhahdo laftiisa tanaasub ku cadfan yahay laakiin wejiga markaa fiicani waa ka hore uma almunaasabatu intaa dabeed munaasabada iyo walikhaalatu ikhaaladu min almasaalik bay ka mid ahaadeen bilaa istixaalatin yacni mustaxiilnimo la'aanteed uma bitakriiji almanaadim uma takhriijuhaa intaa dabeed takhriiju yani munaasabada in lasoo saara ama cillada in lasoo saara yashtahiru wuxuu ku caanbaxay bitakhriiji almanaad culamada qaar baa kala farqiye oo waxay yidhahdeen takhriiju lmanaadka iyo munaasabadu waa kala duwan yihiin laakiin sheikhu waxa uu maray inay isku mid yihiin ayuu maray wa bacduhum bacdi culammada ka midina laa yactabiru ma tixgelinayo qolada aan qiyaaska ogolayni noocan markaa takhriijulmanaadka la yidhahdo ijtihaadka lagu doonayo ta noocaasa ma tixgelinayo wa huwa markaa takhriijulmanaadku an yucayina inuu cayimo weeye almujtahidu mujtahidku licillatin ay cillatan cillo inuu cayimo weeye bidikri maa kii uu ku cayimo sayariduu soo aroorayo min atanaasubi munaasabnimo ahaatee ay isu munaasib yihiin oo isu qalmaan xukumka iyo cilladu alladii kaasoo tanaasubkaasoo macahu ittadax yacni maciisa markaysaga uu caddaaday taqaarunun lammaanaansho xukumkii cilladu isku lammaan yihiin iyo wal amnu nabadgelya ay caddaatay uu ka nabad qab- ka nabad qabo wasfigaasi mimaa qadaxa wixii wax qadxiyey ama markaa dhaawacay uu ka nabadgalay sheekhu waxa weeye su-aal buu isweydiiyey shaarixayo wuxuu odhanayaa yacni wasfigu inuu qawaadix ka nabad galaa shardibuu u ahaa masla kasta oo masaaligta cillada ka mid ah muxuu yahay khusuuskanka loogu sheegay oo la yidhi markaa waa inuu ka nabadgalaa qawaadixda oo aan kuwa kale loogu sheegin jawaabtu waxay tahay buu yidhi salaamada qawaadixda uu ka nabadgalaa yacni tasmiyada kan lagu magacaabayo takhriijulmanaad ama munaasabo lagu magacaabayo ayay shardi u tahay yacni magacawgaa laftiisay shardi u tahay marka waa jus ka mid a tacriifka markaa maslagan la tacriifinayo yacni waaqic ahaan markaa yani in laga la tacriifiyaba shardi waxa u ah markaysaga inuu kaa ka nabadgalo kuwa kale laakiin shardi khaarijiyo magaca ka baxsan weeyaan marka farqiga noocaasa ayaa ku sugan buuri wawaajibun taxqiiqu listiqlaali binafyi gayrihi min alaxwaali wa taxqiiqu listiqlaali in markaa waxa weye mustaqil uu yahay in la xaqiijiyaa oo wasfi kale oo raacay aanay cillo iskula noqon ee keligii markaa yacni inuu keensaday xukumka waajibun waajib weeye oo sidee taxqiiqul istiqlaalkaasi ku dhacaya binafyi hayrihi uu lagu xaqiijiyo istiqlaalnimada inuu wasfigani xukumka inuu keensado u madax bannaan yahay binafyi hayrihi hayrkii in la nafiyo yacni oo min al axwaali sifooyina oo markaa yacni waxaan sifadaa ahayn xukumka aynay markaa iyadu ee tacalluq markaa lalahayn taas iyada ah ayaa markaa waajiba buuli wuxuu inoo tilmaamayaa maslagan munaasabo la yidhaahdo waxa waajiba wasfi kaloo cillo u munaasib ah oo markaa la socdaa inaanu jirin taas iyada abaa markaa la shardiya dariiqada lagu garan karaana waxay tahay waa sabri baa lagu garan karaa yacni sabrigii aynu soo ogaanay baa markaa lagu garan karaa oo awsaafta kale a markaysagaa la kala shaandhaynaya oo la eegaya awsaaftaa kale markaysagaa innaba wax cillanimo u suubamaa markaa ma jiro ma jiraan mise ma jiro ta noocaasa markaysagaa lagu garanaya weliba kuma filla buu shaarixu tilmaamayaa halkii markaa sabriga iyo taqsiimka uu ku fillaa maslagaa sabriga la yidhaahdo halkuu ku fillaa marka waxaa weeye wasfi kale ma helin yacni waan baadhbaadho cillo wax kaloo u suubama markaa ma helin iyo yacni markaa inaan wax kale jirin asalkii weeyaan iyo umuurihii noocaasi marka halkaa ku anfacaya halkan weliba ku anfici maayaanoo waa kala duwan yihin inkastoo sheikhu ishkaal soo aroorinayo uu yidhi aad iyo aad waxaa u adag in la kala farqiyo yacni wasfiga markaa cillanimo u suubamay ee maslagulmunaasaba ugu suubamay iyo wasfiga markaa yacni soo hadhay ee sabri iyo taqsiim ku soo hadhay ee cillanimo u caynoobay sida loo kala farqiya aad bay markaa u adag tahay waayo sida markaysa waxaa lagu burinayaa awsaaftaan cillanimo u suubamin waxay ahaatay in munaasabo laga waayo wayabtulu hayra munaasibin lahu lmunkhasiru buu markaa ku soo yidhi markaa naadimku markaa sheikha asfahaani la yidhaahdo yacni ibnu xaajibka sharxay kutub kalena waa leeyahayoo maxsuulkaba waa sharxaye waxa uu isagu yidhi yozarkashiye yacni zarkashi iyo zakariya alansaari iyo waxay yidhaahdeen wasfiga markaa yacni soo baaqi noqonaya ee markaa sabriga ku soo baaqi noqonaya yacni caqligu markaa ma haleeli karo caqliga markaysaga yacni markaa laguma haleeli karo yacni xukumku inuu maslaxadaa ka dhashay laguma haleeli karo laakiin munaasabada maslaga la yidhaahdo inuu wasfigan cillanimo u suubamo waa in lagu haleelaa caqliga sidaas yada ah ayay markaa yacni yidhaahdeen buu yidhi sheikhu laakiin shaarix ee shanqiidi waxa uu ku soo gebagabaynayaa arrinkaas markaa jawaabtaasi markaa jawaab aada u muuqata oo yacni aada loo fahmayo oo yacni sawaabnimadeeda aada loo garanaya ma aha waayo yacni duhuurulmunaasabo in laga waayaa yacni oo munaasabadu ay muuqan weydaa waa dariiqyada laguba buriyo weeye dariiqyada lagu buriyoba weeye waxaan markaa yacni cillada u suubamin yacni maslaga sabriga marka la marayo وتحقيق الاستقلال مركا مستقل يعني إنه مركا أمة حبنايها إلا حقيقية حكمك إنه كان صدا وبنفي غيره غيرك إلا نفيه ومركا يعني الذي ذو من الأحوال مركا حال ذا بمعنى سفوينا وقصبنا حكمك كان سنة يا أما جزء العلة نقنكرا أما علة برابا نقنكرا إن أنكوا سيكشرين إلا حقيقية ومركا تاني أي أمة حبنانتي حكمك إنه كان ستا واجب واجبوي ما المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد ثم المناسب انت أدب المناسبك الذي كيوي يتضمن كوبصدي ترتب الحكم حكم إن لغا ترتيبيا عليه كوركيسا لغا ترتيبيا ما اعتنى وحمرك إلاليي به سدا الذي كيو إلاليي شرع شرعي شرائع ذا ومن إبعاد مفسدة مفسدين لفقيه لبوريا آتي أو جلب ذي سداد أمام مد صواب نما صاحبه yacni jiiditaanka la soo jiidaya oo maslaxaddii ahaatay sadaadka ka u saaxiibka ahi waxaa weeye waa kii nafciga lahaa ee masaalixda ahaa jiidis la soo jiidayo yacni marka ahaatay baa laga tilmaamaya yacni wuxuu inoo tilmaamayaa munaasib maxaa la yidhaahdaa munaasibkiibuu markaysa waxaan markaa tacriifinayaa oo waxa weli waa ka koobsaday ama yacni wuxuu inoo tilmaamayaa munaasib maxaa la yidhaahdaa munaasibkiibuu markaysa waxaan markaa tacriifinayaa oo waxa weli waa ka koobsaday ama waa wasfiga koobsanaya ama laasimsanaya xukumka markaa xidhitaanka lagu xidho ee wasfiga lagu xidhaa yacni shaaricu waxa uu ilaalinayo oo ahaaday maslaxada in la soo jiidayo mafaasidda in la daafaco waayo sharaa'icda waxaa lagu yaqaanaa inay waxa weeye u timi yacni marka waxa weye yacni masaalixda inay sugto iyo inay markaysa waxaan markaa yacni inay sharciyeyso inay markaa ayay u timi mafaasidana inay markaa buriso aynay markaa yarayso yacni masaalixdana ay markaa yacni farabadiso aynay markaa waxa weeye yacni sugto ayay u timi marka arrinka noocaasna culammada qaarkood waxay yidhaahdeen qawaacidda shareecada dhammaantood waxay isugu noqonayaan laba qaacido labada qaaciday isugu isugu noqonayaan qawaacidda shareecadoo waxay ahaatay dar'u lmafaasid wa jalbu lmasaalix labadaa qaacida isugu ururaysaa bay bacdu ahlicilmi marka ay yidhaahdeen culammada qaarkood baa ka sii daba tegayoo waxaan filayaa ciizadiin ibnu cabdisalaam inuu ahaa waxa uu yidhi markaa laba qaacido oo keliya maayo hal qaacidaabay isugu ururaysaa hal qaacido daabay isugu noqonaysaa oo waa jalbu lmasaalix masaalixda in la soo jiido wey waayo mafsadada lafteeda in la daafacaa waxa weeye oo mafsadadii kaa baaqataa qudheedaa maslaxa ah qudheeda ayaa maslaxa ah marka waxay isugu ururtay oo isugu gorortay qawaaciddii shareecadu waxay isugu gorortay jalbulmasaalix bay isugu gorortay marka shareecada wixii lagu yaqaano masaalixda inay ilaaliso iyo mafaasidda inay daafacdo arrinka noocaasa haddii wasfiga laga garanayo la yidhaahdo sharciga wixii lagu yaqaano inuu dhowro yacni wasfigan xukunka in lagu xidho waa ka laasimaysaa oo maslaxa ku sugan markaa sharciye ah xidhitaanka lagu xidhayo ama mafsado la daafacayaa ku sugan haddii caynkaas iyada alla yidhaahdo waxay noqonaysaa taasi munaasib bay noqonaysaa wasfi munaasiba weeyaan markaa wasfigaasi tacriifka la tacriifinayo yacni munaasabada culammadu waa isku khilaafeen oo khaasatan culammadii odhan jiray afcaalullahi laa tucallalu bilaqraad afcaasha ilaahay yacni aqraad iyo ujeeddooyin laguma cileeyo culammadii odhan jirtay iyo culammadii odhan jirtay waa la cillayn karaayo xikan baa lagu cillayn karaa lafdiga aqraad kama cabiraan qolada sugaysaaye yacni ee xikan baa lagu lagu cilleeyaa oo ilaahay marka afcaashiisa xikmo ayuu u sameeyaa kuwa sidaa odhan jiray tacriifkoodu waa iskhilaafay qaala shawkaniyu waqad ikhtalafa fii tacriifiha alqaa'iluuna bimanci afcaali bimanci tacliili afcaali illahi subxaanahu bilaqraadi waalqaa'iluuna bitacliiliha falawwaluuna qaaluu inaha إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات أي ما يكون بحيث يقصد بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص والآخرون قالوا إنها ما تجلب للإنسان نفعا أو تدفع عنه ضرا وقيل ما عرض ما عرض آه على العقول تلقته بالقبول كذا آه قال الدبوسي yacni waxa uu tilmaamayaa shawkani culammadu inay isku khilaafeen kuwa markaa yidhahda afcaasha ilaahay lama cileeyo afcaasha ilaahay waa la cilayn karaa oo cillu ilaahay u sameeyaayo bimacnaa xikam buu u sameeyaa qolihii sidaa odhan jiray ra'yigoodu maadaama ay isku khilaafsanaayeen mas'aladaas tacriifka munaasabo la tacriifinaya iyaguna waa isku sii khilaafeen kuwa markaa le afcaasha ilaahay lama cileeyo waxay yidhaahdeen yacni waa wixii u haddoonee waafaqaya afcaasha markaa dadka caqliga leh xagga caadada ka waafaqaya caadada ka waafaqaya waxaa looga jeedaa waxay markaa dadka caqligali ula qastiyayaan taxsiilka la xasilinayo oo siday u barteen markaa ahaatay oo maqsuud markaa yacni gaara in la xasiliyo oo nafci iyo wax la midi ugu sugan yahay ta noocaasaa markaa looga jeedaa bay markaa yidhaahdeen kuwa kalena waxay yidhahdeen waa wixii bini aadamka nafci u soo jiidaya ama dhibaato ka daafacaya sheekh abu zayda dabuusi la yidhaahdee xanafiga waa sheekh had iyo jeer uu ku radiyo markaa yacni saaxibu alqawaatic ama marka abu mudafar asamcaani kitaabkiisa uu ku radiye waxaanu leeyahay kitaab la yidhahdo miisaan yani marka miisaan lcuquul yani marka kitaab la yidhahdo usuulka ku saabsan oo mujallad weyna ayuu markaa leeyahay marka waxa uu yidhi waa waxa cuquusha haddii loo bandhigo ay qabuul kula kulmayso sidaasuu abu zayd addabuusi uu yidhi ilaa uu ka odhanayo markaa sheekhu وqاl بن الxاaجب إن المناaسب وصف ظاhiر منضبط yxصل عقلا ترتيب الحكم عليه ma yصلح أn ykuna مقصوda min حصول مصلحة أو dفع مفسدة faإn kاna الوصف خفيا أو غyra منضبط اعتبر ملاaزمه وهو المضنة إرشhاaد الفحول yعni saddex boqol iyo شhan iyo لحdan ilaa saddex boqol iyo lix iyo لحdan yani waxa uu soo nqliyey iبن xاaجب تacriifka uu ku tacriifiyey oo uu yidhi munaasib waxaa la yidhahdaa waa wasfi daahir ah oo markaa muuqanaya khafi ma aha waa inuu daahir yahay waa inuu mundabid yaho xadaysmaya waa in markaa yacni caqli ahaan uu u xasilayaa xukumka in isaga lagu xidhaa wax markaa ay suurtoobi karto maqsuudkii shaarica inuu noqdo oo maslaxa in la soo jiido ahaatay ama mafsado in la daafaco hadduu haddaba wasfigaasi ama khafi yahay ama hayru daahir yahay hadduu khafi yahay ama markaa hayru mundabid uu yahay oo mid aan xadaysmaynuu yahay waxaa lagu xidhaa markaysagaa xukumka waxa mulaasimka la ah ee isaga markaa yacni kusii xidhan oo ay isku xidhan yihiin oo madinada ah baa lagu xidhaa waata in masaladayna hore usoo tilmaanay weeye ilaa fa xikmatun biha yunaatu halkaa weynay kusoo tilmaanay marka calaa kulli xaal saasuu ku tacriifiyey inkastoo culamada qaarkood ay ka daba tageen oo waxa weeye sheikha safyaddiin alhindi la yidhaahdaa uu tacqiibiyo uu yidhi markaysaga waxaan tacriifkaasi waa mid daciif ah oo waxa uu daciif ku yahay buu yidhi yacni shay isaga daatadiisii ka baxsan oo ka laazimayuu ku tacriifiyey shayga daatadiisa in lagu tacriifiyay ahayd lawaasim isaga ka baxsan in lagu tacriifiyaa ma habboonayn buu markaa uu yidhi uma almunaasibu intaa dabadeed munaasibku aladii tadamana waa kuu koobsaday taratubulxukmi xukum in laga tartiibiyo o laga dhaliya calayhi korkiisa laga dhaliya mactanaa bihi wuxuu marka isagaa ilaaliyey isaga uu ilaaliyey alladii sharaca kii uu ilaaliyey sharciyeeyey oo min ibcaadi mafsadatin mafsado in la fogeeyo ahaatay aw jalbidii saadaadi ama markaa mid sadaad u saaxiibo bimacnaa sawaabnimo iyo wanaag u saaxiiba jiiditaanka la soo jiidaya ahaatay oo maslaxa ah wayaxsulu lqasdu bisharci alxukmi shakan wadanna wakada biljasmi waqad yakunu nafyu fiihi arjaxa kaayisin liqasdi nasli nakaxa wayaxsulu lqasdu qasdigu waa xasilayaa bisharci lxukmi xukum in la sharciyeeyuu ku xasilayaa shakan ay bishakin ay maca shakin shaki la jirkii markaysaga xan uu sharciyeeyo wadannan ay wa bidannin danni la jirkii uu sharciyeeyo wakada biljasmi yacni qasdigu wuu xasilayaa biljasmi buu xasilayaa markaysaga xan ay maca aljasmi yacni markaa waxa weeye goyn la goynayo o la qadcinayo in markaa wixii looga jeeday ay ka dhalanayso kadaa madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid ahaaday waqad yakunu nafyu waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa annafyu markaysagaa iyo alintifaa'u markaysagaa maqnaanshaha u maqnaada fiihi arjaxa mid markaysagaa miisaan badan inuu noqdaa laga yaaba ka aayisin markaa tusaalihiisu waxay ahaatay ka aayisin markaysagaa sidii mid quustayoo liqasdi naslin nakaxa yacni nakaxa guursaday liqasdi naslin ubad inuu u qasdinayo darteed u guursaday halkanna wuxuu inooga tilmaamayaa xukunka wixii looga jeeday inay ka dhalato yacni afar suuro ayay noqonaysaa inay waxa weeye siday uga dhalanaysaa ay tahay si markaa qaci ah siday uga dhalanaysaa inay tahay si qacia waatuu jasmiga ka cabire oo ilaaba ilaa xukunkaa wixii looga jeeday waa ka dhalanaysaan ee maslaxadda ahaa ama xikmada ahaa shayga labaad waxay tahay waa inuu noqdo markaysa waxaan inuu markaa yacni xukunkaa maslaxadii iyo xikmadii looga jeeday inay ka dhalatahay oo ka tartiibsan tahay inay tahay danni raajix ah ama meelo haalib ah shayga saddexaad waa in meelo haalibana aynay ahayn ee ay tahay mustawa tarafayn oo labada dacli ay siman yihiin shaygaas afraad waxa weeye waa in xikmadu inay maqnaataaba ay tahay ta raajixee haalibka ah marka uu tilmaamayo xikmadan markaa koobsiga ay koobsanayso waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye nadarka innagu aynu eegayno yacni inay uga dhalanayso iyo inaynu uga dhalanayn innagu markaa daahir ahaan yacni siday markaa agteenna markaa ay ka tahay taas iyada abaa markaa laga warramaya oo waxa markaa uu yidhi markaa waxay noqonaysaa maslaxada ama xikmadaasi mid la jasminayo wakhtiyada qaarkood in xukumka ay ka dhalanayso tusaalihiisu wuxuu u tusaaleeyey shaarixu waa sida mulkigu inuu markaa yacni yacni mulkiga iyo jawaasu tasarufka oo tasarufkii markaysagaa inuu bannaanaado yacni mulki inuu ka dhasho markaysa waxaan markaa ayay noq yacni mulkigii wuxuu noqonayaa inuu tasaruf ka dhasho mulkigii oo markaa yacni jawaasu tasaruf u sugnaaday waxaa ka dhalanaysa markaysa waxaan markaa inuu yacni tasarufkiisi u u bannaanaado waxaa ka baxaya markaysaga hadduu mulkigu u sugnaado cid aan tasarufkiisu bannaanayn sida sibyaan iyo wax lamid ah yacni tasarufka mulkiga waxyaalaha looga dan lahaa waxaa ka mid a markaysagaa in lagu tasarufi karo oo waxa wax loo iibsanayo ama wax loo mulkiyaya waa in qofku tasarufkiisa ugu bannaan yahay marka mulkigii jawaasu tasaruf u sugnaaday waxa markaysa waxaan markaa ka dhalanaya oo qaci ah inuu tasarufkiisu u bannaanaado suurada kale waxa weeye waa danni raajixa ama haaliba inay tahay inay ka dhalanayso markaysa inay ka dhalanayso tusaalihiisu waxay ahaatay siduu shaarixu u misaalinayo qisaastu yacni markaa xikmada looga jeeday loo sharciyeeyey waxay ahaatay markaysaga insijaar oo in dilka laga reebtoomo weye fi lqisaasi xayaa yacni waxay idinku sugnaatay markaysagaa qisaasta nolol baa idinku sugnaatay marka waxa weeye dilkii in laga reebtoomo waa arrin haaliba oo haddii la ogaado in loo dilayo dad fara badan oo wax dili lahaa waa ka gaabsanayaan oo waa iska ilaalinayaan marna waxay noqotaa xikmadu markaysagaa mid yacni mashkuuku fiihiya bimacnaa shaarica ka shakisan laga tilmaami maayo bimacnaa waxa weeye nadarka markaa dadka mukallafiinta ah loo eego ayay markaa wax is odhanayaan war talow markaysagaa ma inay xikmadii ka dhalataa fara badan mise waaba isla eg yihiin tusaalihiisu waxay ahaatee waa sida khamrigoo kale bay yidhaahdeen khamrigoo kale weeyaan bay yidhaahdeen khamriga waxaa markaa looga jeeday xadka la xadaynayo in laga gaabsado khamrigaoo la iska yacni ilaaliyo caqliga la xafido oo la dhowro sidaas iyadaabaa looga jeeday haddana waxa weeye dad fara badan baa iyadoo markaa khamrigii laga xadaynayo ayaa haddana khamrigii cabbaya marka waxa weeye kuwa markaa ka tegayaana waa badan yihiin kuwa samaynayaana waa badan yihiin marka taqriib ahaan yacni waxa weeye waa miday markaa isku dhadhow yihiin baa markaa la odhan karaa oo kooda badan markaysa waxaan markaa yacni lama dabdin karo noocan saddexaad oo ah markaysagaa inay xikmadu noqoto marka aynu innaga daahirkeenna u eegno yacni sida inoo muuqato aynu u eegno inay noqoto mustawa tarafayn labadeeda dacal miday sima yihiin inay ka xasishay iyo inaynay ka xasilinoo xukunka ay ka dhalatay iyo inaynay ka dhalan arrinka noocaas ah culammada qaarkood oo usuuliyiinta ka midi waxay yidhaahdeen yacni wax misaala oo xaqiiqiya ma laha oo wax misaalaba loo heli maayo oo xaqiiqi ah sidaas aawadee ibnu xaajib baa la yimi in markaa khamrigan lagu misaaliyo waxaanu isaga laftiisu tilmaamay misaal xaqiiqiya inaanu ahayna misaal taqriibiya inuu yahay yacni markaa naadimka iyo yacni markaa shuraaxda kitaabkuna waa ku raaceen oo dariiqadiisaas ayay mareen marka waxa weeye labada dacal waa siman yihin waxaa laga tilmaamayaa fiima yadharu linnaadiri ila almumtaniciina waalmuqdimiina wa ila almuqdimiina laa binisbati ilaa mmaa fii nafsi alamri sida waxa weeye markaysagaa naadimkuba sharxiisa uu ku tilmaamayo amaba markaysagaa muraabitba uu ku sheegayo maraaqi sucuud ilaa maraaqi sucuud nooca afraad waxay tahay xikmadu inay maqnaataa yacni waxa ay tahay markaa ta raajixa ama ta haalibka ah tusaalihiisu waxay ahaatay nin markaa waxa weeye madhalays ah oo ubadba ka quustay ubadba nin ka quustay ayaa markaysagaa yidhi waan guursanayaayoo waxaan u guursanayaa si aan ubad u helo ayaan u guursanaya arrinka noocaasi markaysagaa wuxuu noqonayaa waa noocii markaysa waxaan markaa yacni xikmadu ay ahayd xikmadii loo sharciyeeyey ay ahayd mid yacni markaa yacni daciif ah ama marjuux ah ويحصل القصد مركيسا قصدك وحلوغة جيدا مقصودك شارع أو مركا يعني شرعك لوغة قصديه مقصودك حكم كالشرعيين تيسا لوغة قصدينيه أو مركا حكمة إيا مصلحة أهاتي باللوغة جيدا ويحصل وحصليا القصد أي المقصود وحي لوغة قصدينيه بحصليا يعني شرعك الدجنتيسا بالشرع الحكم بكو حصليا شرع حكمك إلا الشرعيه أيكو حصليا شكا أي بشك مع شك شك لجركي بحصليا وظنا أي وبظن ظن إيا ملل جركي ظن قادي لا إطلاقه كي غالب كي راجحا باللغة جيدا بالجزم وبالجزم بكو حصليا كذا مذكورك لسوشيغي حال لمدى هذا وقد يكون إنه النقضاء لغيابا النفي علي أي الانتفاء يعني النفي وحوية سيدا مركا ناظم كبشري حيسا كشيغي يعني مركا شارحنا أو إشاريو waxa weeye laba macnaa loo isticmaalaayo nafyi oo mutacadiya baa jirta nafyi wuu diiday iyo nafyi oo intifaa looga jeedo laazima waxaasi waa maqnaaday yacni labada macno mid walba waa loo isticmaalaa hadda markaysagaa macnihii nafyiga ahaa macnihii nafyiga laasimka ayaa laga soo qaatay ee markaa yacni intifaaga la micno ahaa laakiin kii mutacadiga ahaa lafdigii mutacadiga ahaa ee nafyiga ahaa oo ah diidmada wax la diidayo yacni taa lagama soo qaadan وقد يكون إنه النقضاء لغيابا النفي أي الانتفاء مقناش حكمة أي مقناتا فيه أرجح مدك ميسان بدن مركا إنه يتشوكتو حكم كشرعيين تيدا أي كحصشو كأيس تسالي سوحي هاتي سيدا شخصي قوستي ونكاح قرسي لقصد نصل وبد إنه قصدنا يدرتيد بمركا قرسي للطرفين في الأصح عللوا فقصر مطرف عليه ينقل ثم المناسب عنيت الحكم منه ضروري وجاءت تمه بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتصب ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافية بالطرفين في الأصح عللوا عللوا ويعليين علمدوا بالطرفين لبدا دعل ويكو عليين في الأصح قول كصحة بدن مركا لغو السعود فقصر مطرف مثل نعمي قصر تو قصرين أيو يعني مركا آه ينقل ولا سور ريا عليه مسألة خلاف كذا حال يكون مركب بنيسان تهي وحاوينو تلمام يا هدو مركا يعني أمورها وينو شاقا يا أفرطا وحمل لغو علين كرا مثل لغو ما علين كرا أفرطا شايا وينو تلمام وحاوية ومصلحة دي مركا يساقا إنه كحصل يساقين لقطعين أيو إنه يظن غالبة تهي إنه مستوى طرفين تو لبدا دعال السميهين إنه كحصل يساقين يتايمد مرجوح لغا ميسان بدن يهي أفرطا نوعوي suwarka caqliga ka iman karta haddaad eegtana hal suura markaa suwarkii caqliga laga tegey oo waxaa ka suuragala afartaa uu inoo sheegay inayna ka xasilaynin inaynay ka xasilaynin inay noqoto waxa weeye markaysagaa mid maqduuca marka xaalka markaa yacni aanu inoo sheegin oo ah maslaxadu inaynay ka xasilaynin looga jeeday xukumka inay maqduuctoo la qadcinayo xaalka noocaasa culammadu jamaahiirtu waxay qabaan inaan waxba lagu cillayn karin ولو فات المقصود يقينا كلحوق النصب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به عند الجمهور وخالف في ذلك الحنفية شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد بقول يا سجاد يا سقاشا إلى بقول يا سقال يا سقاشا بناني هذا الكهذا لم يدي وحوك غيالا جمع الجوامع يا شيغي استغوا شارحنا واسعة دين يا مجلد كلابات لو بقول يا تضبا يا طبن إلى لو بقول يا سق... laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatan ilaa laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan marka waxa weeye shaygii xukumka looga jeeday hadday maqduuc tahay inay baaqanayso aynay markaa jiraynin hadday sidaas iyadii maqduuc tahay xaalkaasi hadday markaa maqduuc tahay yacni waxa weeye markaa waxba lagu cillayn maayo sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan waxaan farqi kale lahayn inuu waxa weeye shayga yacni xikmada lagu cillaynayaa in yacni uu baaqday wixii markaa yacni ka dhalanaya ee maslaxada ahaa ay baaqatay inuu tacabud yahay iyo inuu tacaquli yahay wax farqiya ma kala laha inuu tacabud yahay oo wax markaa macnihiisa aynaan fahmayn inuu markaa u yahay oo yacni markaa iska yacni laynagu addoonsaday laakiin innagu aynaan sababayn karayn inuu yahay iyo in waxa weeye uu yahay yacni mid markaa yacni tacaquliyo aynu fahmi karayno oo aan tacabudi ahayn farqi ma kala laha sida waxa weeye oo yacni markaa tilmaamayaan ahlucilmiga badankoodu qoliyaha xanafiyada ayaa khilaafay mas'aladaas oo waxay yidhaahdeen haddii mas'ale la qadcinayo ay dhacdo oo waxa weeye markaa yacni xikmadii inay baaqanayso aynay ku jirin la qadcinayo waa lagu cillayn karaa bay markaa yidhaahdeen waxaa loo tusaaleeyey oo labada darafba ay u tusaalaysteen yacni nin galbeed guntii jo- nin bari guntii jooga ayaa waxaa loo guuriyey gabadh ga- galbeed markaa guntii joogta ayaa loo guuriyey yacni waxaan diyaaradahan iyo waxanna ma jirin masaafada wax la haystayna faras baa ugu dheereeyey marka waxa weeye masaafadaa inuu ku gaadhana maba suuroobi karaynin isagoo bari guntii jooga ayaa markaa gabadha markaa galbeed guntii joogtaa loo meheriyey markii loo meheriyeyna wakhti yar dabadeedba waa furay wakhti yar dabadeedba waa furay wakhtiga zamankii markaa waxay keentay ilmo ayay keentay oo ay markaa dhashay ilmaha nasab ma u sugnaanayaayo waxa weeye ninkii ma loogu abtirinayaa mise looguma abtirinayo yacni ma loogu abtirinayaa mise looguma abtirinayo wakhtiga uu ku furayna waxay tahay wakhti aanu kuba gaadhi karin bo aanu uguba tegi karin waxay leeyihiin waa loogu abtirinayaabay markaysagaa qolyaha xanafiyadu yidhaahdeen qolyaha xanafiyadu waxay yidhaahdeen waa loogu abtirinaya waa masaladii markaynay tacabudiga ahayn weeyaan markay tacabudiga tahay misaalkeedu waxay tahay nin baa waxa weeye markaa yacni iibsaday yacni waxa uu iibsaday markaa yacni gabadh marka waxa weeye addoon ah ayuu majliska ku iibsado isla majliskiibu markaysagaa haddana markaa uu siibi yacni istibre markaa yacni majliskii waa la wada fadhiya istibre ma lagu samaynayaayo ninkan markaa waxa weeye hadda iibsaday ma laga sii istibraynaya oo waxa weeye istibraaga marka maadaama nooc cidda yacni cad- ciddasaar ay tahay oo waxau ku jira marka isaga nooc tacabudiyaasi ugu jira taasna waxa weeye masaa-isha ka dhalanaysa ayay ka mid tahay jamahirtu waa diidan yihin waxay leeyihin waxba laguma cillayn karo culamada qaarkood oo xanafiyada ka mid ah masalada xanafiyada loo tiiriyey ka daba tegey oo waxay yidhaahdeen marka aanu yacni nin nasabku waa u sugnaanayaa oo weladka waa loogu abtirinayaa macnuhu ma aha inaanu leenahay markaysagaa low faata almaqsuudu qaطcan ama markaysaga waxaan markaa yaqiinan yacni waa lagu cilaynayaa markaa ugama jeedno waxaanu leenahay markaysaga waxaan markaa waxa yacni uu nasabku u sugnaanaya waxaanu leenahay markaa yacni waxaa suurtoobi karta ixtimaal baa geli kara daciifba ha noqde inay labadaasi kulmeen baaba suuroobi karta waa sida markaysagaa uu tilmaamaya laga soo naqliyey sheikha ibnu caabidiin la yidhaahde raddulmuxtaar kale ee xanafiga ah xaashiyadiisa markaysagaa sida laga soo raray marka waxa uu yidhi waxaa suurtoobi karta in waxa weeye qaطcan in baaqashadaasi markaysagaa inay tahay anagu kama qabne waxaanu leeyahay qaطcan hadday tahay waxa weeye waxba laguma cillayn karo laakiin suurada waxa weeye ninkaas mashriq jooga ee beri guntii jooga aanu markaa yacni meherinta loo meheriyey gabadha markaa maqhribiyadda ee maqhrib guntii joogta markaa loo meheriyey aanu nin nasabku waa ugu sugnaanayaa ilmaha ay keento waxay tahay waxaa dhici kartaa khawaariqulcaadaat inay dhacdo calaa sabiil karaama uu ku gaadho ayaa suurtoobi karta buu yidhi marka maadaama ixtimaalka noocaasi uu geli karo ayaanu u nidhi markaysaga wuu sugnaanayaa ee ma aha inaanu ka qabno hadday maqduuc tahay in waxa weeye xikmadu ay baaqanayso ayna meesha ku sugnayn inaanu leenahay waa lagu cilaynayaa ma aha buu yidhi afarta suure haddaba markaa naadimkuna uu sheegay shaarixuna sii bayaamiyey markaynu u soo noqonno laba suuro in lagu cilaynayo waa laysku waafaqsanyo waa laysla ogol yahay waa marka waxa weeye danni haaliba ay tahay maslaxadii inay ka dhalanayso xikmadii looga jeeday xukumku inuu ka dhalanaya inay tahay waxa weeye yacni markaa danni haaliba ama inay maqduuc tahay labadaas suuro waa laysla ogol yahay shaarixuna waa ku tilmaamay inay labadaasi itifaaq tahay labada suuro ee kale laysku khilaafsan yahay qowlka asaxa ahi waa ka naadimku uu ku xusay nadmiga eh itifaaqa labada kale laysku waafaqsan yihu nadmiga isaga dhaafo uu yidhi halkaa ka gare eh waxa marka ay tahay labadaas waxa weeye suuro ee kale laysku khilaafsan yahay oo waa in markaa labadu ay mutasaawiyaan yihiin inay maslaxadii xukunka looga jeeday inay ka dhalatahay iyo inaynay ka dhalan inay mutasaawiyaan yihiin iyo suurada kaloo ah in waxa weeye marka ay tahay ta markaa marjuux inay tahay inay maslaxadii xukunka looga jeeda ay ka dhalataa labadaas suuro in lagu cillayn karo waa qowlka asaxee sixada badan culammada usuuliyiinta agtooda naadimkuna sidaasuu nadmiga ugu sheegay marka masaa-isha ku dhismaysa waxaa ka mid a nin mutanacim oo markaysaga nin muncam oo loo nicmeeye tarafku waa nicmada mutraf bimacnaa muncam a mid markaa loo nicmeeyey oo iska nicmaysan ayaa safar markaysagaa ku safray oo waxa weeye gurigiisiiyo badda ka dhex dhisan ayaa markaysagaa waxa uu ku gaadhayaa doon buu ku gaadhayaa doontaasi markaysaga ama markabkaasi waxa ay ku jarayaan oo ay ku gaadhayaan masaafatulqasrina waa ka badan yahay yacni masaafatulqasrina waa ka badan yahay wuxuu ku gaadhayaa markaysagaa laxdad ama ilbiriqsi buu ku gaadhayaa yacni waana iska nicmaysan yahay ninka noocaasi yacni ma qasrinayaa salaaddii mise ma qasrinayo ama tusaale labaadu markaysagaa hadda yacni yacni waaqicaba markaysagaa iska waafaqsan safarkan daa'irada lagu safrayo calaa matni daa'ira yacni markaysagaa saacad buu raacayaa markaysagaa wuxuu ka degayaa markaysaga markaa beled kale beled kale ayuu markaysagaa ka degayaa salaaddii ma qasrinayaa mise ma qasrinayo masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan bacdu ahlicilmi baa waxay yidhahdeen ma qasrinayo laakiin sawaabku waxa weeyaan yacni asaxa ee sixada badani in waxa weeye uu qasrinayo salaadii yacni weeyaan oo waxa weeye madinada uu madino u yahay xukumkii xukumkaasi sharciyeynta ahi uu madino u yahay masla yacni rafculmashaqo uu madino u yahay yacni marka waxa weye oo mashaqo uu madino u yahay baan ujeedaa mashaqo uu madino u yahay yacni marka xikmaduna ay ahayd mashaqada in la rafciyo sidaas iyada a darteed ayaa markaysa waxaan markaa xukumkiina uu ku sugnaanaya oo suuro juz-iya haddii xukumkii haddii maslaxadii la yacni ay ka muuqan weydo hadday ka muuqan weydo laakiin markaysaga ay tahay madino uu u yahay waxay noqonaysaa oo madino markaa uu yahay waxay noqonaysaa in suuradaana la ilxaaqiyo xagga kale oo iyadana markaysaga lagu cileeyo wuxuu ihi ynbni jawaaزhu اladي huwa اlmashhuur عalى jawaaز التacliil bالطرفayn faclى الأصx yجuز lah الqصr maca أna اnتiفاء الxikmaةi madنun wwujudaha mwhum لأn الxikmaةa rfc الmaشhقة وsfr التarafhi laa mashaqaةa fiihi غاalبا وqad takunu fiihi اxtimaala inay ixtimaal ahaan ugu sugnaataa surowda callalu waa cileeyeen culammadu biarafayni labada dacal bay ku cileeyeen filasaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo faqasru mutrafin mid loo nicmeeyey qasrinta uu qasrinayo yunqalu waa la soo rarayaa salaada uu qasrinayo waa la soo rarayaa calayhi khilaafka mas'alada hore isagoo ku dhismaaya uma almunaasibu canaytulxikma intaa dabane munaasibku canaytulxikma xikmadan u jeedaaye minhu daruuriyun baa ka mid ahaaday waja tatima mid waxa weeye tatimo oo dhammaystira u yimi markaa yacni markaa isaguna yimi baynahumaa waxa dhexdooda marka ahaaday tatimaadka ama taxsiinaadka iyo daruuriga waxa u dhexeeya maa yantami wax abtirsadoo lilxaaji xaaji yacni xaajiyaadka u abtirsaday waqadimil qawiya ka xoogga badan markaa yacni hormari fi rawaaji xagga markaysa waxaan markaa yacni markaa rawaaj waxaa la yidhahdaa dalabka ayaa la yidhahdaa oo waxa weeye rawaaju yacni markaysagaa albidaaca yacni iyo kasaadka ayaa isulidiya kasaadkuna waa inay ku fadhiisato markaysagaa badeecaddii uu iibinayey rawaajkuna waa inay markaysagaa dalab yeelato aada u socoto markaysaga wey marka waxa weeye ka dalabka badan yacni markaysaga xon waxaad hormarisaa ka qawiga ah fi rawaaji xagga dalabbadnaanta ku yani markaa xagga dalabbadnaanta yani markaa yani ku hormari diinun fa nafsun uma caqlu nasabu diinun diin marka iyo wa nafsu naf uma caqlun caqli nasabu nasab waa cadfun bigayri caaife maalun maal tantasibu abtirsataa ashyaada la soo sheegay ilaa daruuratin bay u abtirsataa wa ratiban tartiibiyo siday u kala horreeyaan u kala markaa qaar ka u kala miisaan badan ka yeel waltacdifan isku cadaf buu ku yidhi musaawiyan xaalaa tahay markaysagaa mid simaya cirdan cirdi ku cadaf cala almaali maalka ku xadafo sharafta iyo maalka labadaa isku cadaf yacni markaysagaa xaalaad simayso takun muwaafiyan waxaad noqonaysaa ahlu usuulka dariiqooda mid waafaqa waxifduhaa ilaalinta la ilaalinayaa xatmun waajib bay ku tahay cala alinsaani bini aadamka fii kulli shircatin shareeco kasta markaysagaa in lagu ilaaliyaa waajib bay ku tahay oo min aladyaani markaysagaa diimaha ka mid a alxuqbii waxaad haleeshiisaa maa kaana daa takmiili wixii dhammaystir u saaxiiba markaysaga haleeshii oo daruuriyaadka waxaad markaa raacisaa wixii daruuri dhammaystirayaana xukun buu la yahay kalxaddi waa sida markaa xadka oo kale fiima ay filadi kii yuskiru wax markaa sakhraaminaya alladiigaasoo alqaliili kii yaraa ahaaday wa huwa xalaalun markaysaga xalaal buu ahaaday markaysaga waxaan markaa waxa wax sakhraaminaya ee jinsigiisu wax sakhraamiya fii sharaa'ici rusul yacni rususha shareecooyinkiisuu xaaraan ku ah hayr aladii kii mooyaane ayaanu xaaraan ku wa huwa xalaalun xalaal buu ku ahaaday fii sharaa'ici rusul yacni waxa weeye waxa jinsigiisu wax yani markaa sakhraamiyo qadarkiisa yari xalaal buu ku ahaa shareecooyinkii rususha hayr aladii kii mooyaane nasakha uu nasakhay sharcuhu sharcigiisu assubula يعني ودوينك ونسخي بمعنى شرائعدي كلا ونسخي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم isaga waxa weeye xaaraan buu ku ahaadee xalaal kuma ahaanin qadarka yarna oo wixii jinsigiisu wax sakhraamiyo qadarkiisa yari isaga shareecadiisa muxaram buu ku yahay laakiin sharaa'icdii ambiyadii hore wuxuu ku ahaa buu ihi qadarka yare aan wax sakhraamini xalaal bay ku ahayd wuxuu inoo tilmaamayaa xikmada ama maslaxada xukumka looga jeeday waa la qaybiyaa qaybinta la qaybiya waxaa loo qaybiyaa daruuri iyo xaaji iyo taxsiini baa loo qaybiya yacni marka waxa weeye markaasu sardiyo nooc kasta tilmaamay waxaa ka fiican madaxa in laga soo qaybiyo waa la qaybiyaa waxyaalaha markaysagaa yani yani markaa munaasibkaa waa la qaybiya oo waxaa loo qaybiyaa xaqiiqi iyo iqnaaci baa loo qaybiya iqnaaciga isagaa fudud oo aan sii qaybsamayna iqnaaci waxaa la yidhaahdaa wixii la ismoodsiiyo in munaasaba ku sugan tahay laakiin marka loo fiirsado munaasabada laga waayayo ayaa waxaa la yidhaahdaa markaa iqnaaci baa la yidhaahdaa oo qofkaa marka hore isku qancinayo o is odhanaya alele halkan markaa xukumka in markaa shaygaa lagu xidho wasfigaa lagu xidho maslaxa ku jirta marka laakiin ta'ammul uu sameeyo u fiirsado arrinkaas yadii way baaqanaysaa oo waa la waayayaa taa waxaa la yidhahdaa iqnaaci baa la yidhaahdaayo in wax lagu xidhaayo wasfigaa cillo laga dhigaa ma suuragal aha qofkuunbaa marka hore ismoodsiinaya baadi adii bad-in buu ismoodsiinayaa inay tahay waxa weeye munaasaba inay ku sugan tahay laakiin ta'ammulka iyo fiirsiga markuu sameeyo munaasabadaa waa la waayayaa waxay noqonaysaa oo kale markaysa xadhalanteed bay noqonaysaa kaa iqnaaci baa layahay halkaa iga dhig ka kale xaqiiqi baa layahay ka xaqiiqiga waa qaybsamaayo wuxuu u qaybsamaa dunyawi iyo ukhrawi mid adduunyada ku saabsan iyo mid aakhira ku saabsan ka aakhira ku saabsani waxa uu ahaaday markaysagaa sida nafta markaa in la ka taskiyati nafsi sida nafta markaysagaa in la taskiyeeyo oo laga dahiro markaysagaa dasaa'iska iyo xumaanta markaysagaa in laga nadiifiyo iyo akhlaaqda teeda liidata iyo cibaadaadka markaysagaa dadaalidta lagu dadaalayo umuuraha noocaas oo dhammi waxay ahaatay markaysaga waxan markaa wixii munaasib munaasibka noociisa diinigaa weeye kiisa dunyawigi waa qaybsamaayo wuxuu u qaybsamaa yacni daruuri iyo xaaji iyo taxsiini saddexdaa qaybood buu u qaybsamaa kii markaa dunyawiga ahaa ee daruuriga iyo xaajiga iyo taxsiiniga u qaybsamayey ayuu dabadeed markaa inoo sheegay ka daruurigahi waxa uu ka kooban yahay lix shay buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay xifdu diin xifdu nafsi xifdu lcaqli yacni xifdu lmaal xifdu lcirdi xifdu nasab lixdaa umuurood buu ka kooban yahay nadmiga siday u kala horreeyaan shanta hore uu inoo sheegay ayaa loo kala horraysiinaya oo xagga derajada ay u kala miisaan badan yihiin laakiin nooca dambe ee markaysagaa maalka iyo cirdigu labadaasi markaysagaa xagga derajada waa ka siman yihiin siduu markaysagaa naadimku uu maray iyo usuuliyiinta qaarkood bacdi kaleo culammada ka midii way kala tafsiiliyeen sida shaarixuba soo rarayo oo waxa markaa uu yidhi wixii markaa cirdiga ku dhicitaanka lagu dhacaa ay wax durayso wax yeelayso nasabka oo kale wax yeelayso ooma ay keensanayso xifdu nasab markaysagaa inay yacni wax yeelayso sida markaysagaa